shirkadda duulimaadka indigo ee dalka indiya waxay si toosa u bilowday safarkeedii ugu horreeyey ee qaaradda afrika oo aan hakad lahayn ee u dhexeeya magaalada mumbai iyo nairobi waddankani kenya waxaana rakaabkii ugu horreeyey ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha j k i a magaalada tani nairobi tani ayaa astaan u ah guushii xiriirka kenya iyo indiya boqol toddobaatan iyo saddex rakaab ayaa kasoo ambabaxay magaalada mumbai ee dalka indiya waxayna kusoo degeen magaalada nairobi diyaaradda ayaa kasoo cagadhigatay qaybta terminal one c ee dhowaan la dayactiray rakaabka waxaa soo dhoweeyey kibjumba murkomen wasiirka wadooyinka iyo gaadiidka iyo wasiirka wasaaradda dalxiiska duurjoogta iyo hiddaha penina malonza tallaabada shirkadda indigo waxay astaan u tahay in nairobi ay tahay xudunta iyo xarunta dhexe ee gobolka dhammaan dalxiisayaasha yurub eshiya iyo qaaradaha kale ee adduunka ay kusoo hiranayaan waa markii ugu horreysay shirkadda diyaaradda ee indigo ay afrika isa soo taagtay madaxa fulinta indigo peter ayaa sheegay in mustaqbalka la arki doono duulimaadyo toosa oo ka ambabaxaya nairobi iyo magaalooyinka dalka indiya safiirka indiya ee waddankani kenya ayaa sheegtay in kenya ay tahay saaxiib weyn dhanka ganacsiga taasna ay muhiim u tahay xiriirka labada dal waxay sheegtay in rajadeedu tahay in ganacsiga kobco labada wadanna ay ka wada faa'iidaystaan dhankeeda wasiirka dalxiiska penina melonza ayaa xustay in kenyaanka fursad u noqonayso tani inay u safraan indiya si ay dalxiis ugu aadaan aysan caafimaad keliya ugu bixin dalka indiya iyadoo sidoo kale sheegtay in dalxiisayaasha indiya ay iyaguna ka faa'iidaysanayaan fursadan islamarkaana ay soo booqanayaan goobaha loo dalxiis tago ee waddanka kenya tirada dalxiisayaashana ay kobci doonto sanadkii labada kun toban iyo sagaalkii waxay sheegtay in dalka ay yimaadeen boqol labaatan iyo laba kun oo dalxiisayaala oo dalka indiya ka yimid wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka kibjumba murkomen ayaa sheegay in tani labada dal muhiim u tahay islamarkaana ay sare u qaadayso xiriirka wanaagsan ee indiya iyo kenya waxa uu sheegay in wasaaradda ay ku faraxsan tahay rajaynayaanna in magaalooyin kale xarigga laga jari doono dhowaan shirkadda duulimaadka indigo ayaa bilowday duulimaadyada nairobi iyo mumbai iyadoo ku dallici doonta lacag hordhac ah oo dhan boqol siddeetan iyo lix doolar oo u dhiganta lix iyo labaatan kun shan boqol labaatan iyo saddex oo shilinka dalka ah oo loogu talagalay safarada heerka economy si kastaba ha haatee safarkan diyaaradda indigo ayaa waxay fursad u noqon doontaa dhammaan dadka howlaha caafimaadka waxbarashada iyo dalxiiskaba u aadaya dalka indiya